فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa labada bisha dulqacda sanadka kun afar boqol shan iyo afartankii jiryada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah goorme ayuu dhacay duulaankii lagu qaaday yahuuddii bani qurayda kaasoo abaalmarin u ahaa khiyaanadii weyneed ee ay ku kaceen iyo ballankii ay ka baxeen kelimad ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan insha allah waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan maqaal cilmi ah oo ka hadlaya mafhuumka insaaniyadda iyo sida uu magacaani u noqday seef laba af leh qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal من سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka goorme ayuu dhacay duulaankii lagu qaaday yahuuddii bani qurayda kaasoo abaalmarin u ahaa khiyaanadii weyneed ee ay ku kaceen iyo ballankii ay ka baxeen waxaa kelimad ku aadan inoo soo jeedinaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin
حيث النجوم نراكم يا سيرا تتخلت ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردت كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عن إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد waxaan ku jirnay dhacdooyinka bilaha xalaqaadkii ku saabsanaa xalqadeennan ama jalsadeena waxaan kusoo qaadanaynaa bisha dulqicda ama dulqacda sanadii shanaad ee hijiriyada waqca weyn oo taariikh ah oo dhacday dhacdadaasi waxay ahayd khaswatu bani qurayda nimanka yuhuudda ka mida reer bani qurayda ee ugu dhibka badnaana duulaankii lagu qaaday iyadoo laga abaalmarinaya khiyaamadii weyneyd ay ku kaceen iyo ballantii ay ka baxeen dagaalkii axsaab oo gaalo fara badan oo isbahaysanaysa ay soo duushay markay yimaadeen bay ballankii ay nabiga kula jireen sal allahu aleyh wasalam ay ka baxeen nabigu sal allahu alay waslm marka markii khandaqa iyo axsaab arrinteeda ay soo dhammaatay gaaladiina ilaahay subxaanahu watacaala uu jebiyey ayuu soo laabtay magaalada madiinuu soo galay hubkii iyo qalabkii dagaalkana waa la iska dhigay iyadoo xaalku sidaa yahay ayaa jibriil baa yimid oo soconaya oo madaxiisa waxa weeyaan qalabkiisa u saaran yahay oo boorku ka muuqanayo markaasuu wuxuu yidhi qad wadacta asilaax hubkii ma iska dhigtay wallaahi maa wadactuhu aniga waa sidaaba hubkii markaasuu nebigu sal lla ly sl wuxuu ku yidhi bax nimankaa reer bani qurayda xaggooda waa in la aadaa wey nebigu sal alla alay waslam isla markiiba hubkiisa iyo qalabkiisuu qaatay saxaabadiina wuxuu ku booriyey in la degdego oo loo dhaqaaqo reer nimankaa bani qurayda meeshii ay deganaayeen nabigu wuxuu yihi sal alla alay waslm laa yusalliyanna axadukum alcasra ilaa fii bani qurayda casirka ayaa meel kale lagu tukani halkaa ha loo yaaco ha lagu yaaco nimankaa waa niman cadow ilaahay ah oo soo duulay marka nimankaas ayaa uu nabigu sal lla ly slam amray in loo degdego dagaalkooda saxaabada qaar intay waddada ku sii socdeen ayaa wakhtiga casirka la gaaray marka qaarna waa tukadeen qaarna ma tukanoo amarkii bay qaateen meeshii loo socday ilaahay ka gaareen ma aysa tukan nabiga markii loo sheegay sal allau alay wasalam arrintaas dhacday oo qaarna ay casirka meel dhexe kusii tukadeen qaarna aysan ku tukan ilaa reer bani qurayd ay ka tageen nabigu sal allau alay wasalam dadaalkoodii ijtihaadkooda qofna kuma ceebaynin weeyaan nabiga sal allau alay wasalam maalintaa bani qurayda la aadayey koox malaa'igta ka mida ayaa la socotay anas wuxuu leeyay radia allahu tacaala canhu kaannii anduru ila algubaar saatican fii suqaaqi bani qanimi waxaan arkaya buu yidhi boorka oo baxaya oo meelaha jidadka luqluqyada ayuu ka baxayo jibriil iyaa socdaan malaa'igtii ayaa dhaqaaqayaan ciidanka muslimiinta soconaya iyo iwan dhinac ka ahaayeen weeyaan baraa ibni caazib wuxuu leeyahay radia allahu tacaala canhu yowma qurayda lixasaa ibni thaabit ayuu nabigu wuxuu ku yihi sal alla alay waslm uhju lmushrikiina fa ina jibriila macak marka mushrikiintii baa gabayo iyo ashcaar lagu dhaleecaynayo waxay aaminsan yihiin iyo caqiida xumadooda ayuu tirinayey jibriil baana kula socduu yidhi marka malaa'igtu marka way la socdeen saxaabada ha ahaato dagaalka afka gaalada lagu qaadayo ama midka silaaxa ee caadiga ah la weerarayaba way la socdeen wey reer banu quraydo meesha ay deganaayeen buu nabigu gaaray sal alla alay wasalama marka halkaas ayaa dhufayskii baa la hareeriyey meesha ay ku jireen dhufaysyadii ay ku hireen ayaa isweer laga qabtay labaatan iyo shan maalmood ayay go-doonsanaayeen go-doonkii baa marka wuxuu ku qabtay dhibaato adag wey midda kale allah subxaana wa tacaala quluubtoodana wuxuu ku tuuray argagax iyo rucbi ayuu ku tuuray marka wixii ay dhufays ku jireen iyo meelihii qalacdaha waaweynaa waxbaa u tari waayeen ile qalbigii baa loo gudbay wey markii qalbigii markaa adkaysan waayeen oo meesha ay rafaadeen ayo waxay dalbadeen inay isdhiibayaan isdhiibitaankiina way ka soo tashadeen waxay ku tashadeen in sacad ibnu mucaad radia allahu tacaala canhu oo qabiilka uu ka dhashay xilligii hore oo jaahiliyada ay gaashaan buur wada ahaayeen inay isudhi xukunkiisa kusoo baxaan kusoo degaan oo asaga ay raalli ku yihiin wixii uu ku xukumo inay qaadanayaan sacad ibnu cumad marka dhaawac buu ahaayo dagaalkii axsaab ayaa waxaa ku dhacay leeb baa ku dhacay marka dhaawac buu ahaa masaajidka nebigu sal allau alay wasalam baa lagu baxnaaninayey marka nabigu wuxuu sacad ha la doono waa la keenay markii marka uu soo socdo weli uusan soo gaarin goobtii ayaa waxaa ka hortegey ansaartii bayaaceen wey si markaa nabiguna amar buu ku siiyo haloo tala tawiyo sayidkiina ka hortago oo soo dhoweeyey oo soo dejiya maadaama wadamaar uu saaraayo dhaawacna uu yahay weliba markay arkeen waxay aada ugu qalqaaliyeen in markaa uu dhimriyo oo maadaama nimankaa shaambuura ay ahaayeen xilligaa hore geesahay ka galeen wey saacadna hadal uma furin faruu ka qaaday marka nabigu sal allahu alayh wasalam saacad markuu yimid wuxuu yidhi hayaha da-daa lagaa rabaa dadkan adayku saarteen hawshaada inaa xukumkii aad tiraahdo ayaa lagu soo codsiinaya wax war ma laga soo celinaya maya adiga saacad marka wuxuu ku xukumay in inta dagaalami karto gaanshaanqaadkan la laayo ilmahoodii haweenkoodana yacni la qafaasho xoolahoodana la qaato oo la qaniimaysto ayuu ku xukumay nabigu wuxuu marka sal allahu alay wasalam waxaad ku xukuntay xukunkii allah uga xukumay min fowqi sabci samaawaat halkaasa marka ayaa lagu baabi'iyey maalinkaas cadadkoodu inteebuu ahaa culimada waa isku khilaafaan culimada siirada markay soo naqlinayaan qolo waxay leeyihiin saddex lix boqol bay ahaayeen qolo kale waxay leeyihin todoba boqol bay ahaayeen qolada ugu badan culimada waxay gaarsiiyaan sagaal boqol sagaal boqol meelahaas ay ahaayeen baa leeyahay marka koox koox baa loo soo diriyay koox maraa lasoo dejinayaa meel baa la geyn waa la leynayaa haddana koox kalaa lasoo dejinayaa waa la leynayaa marka nin la dhihi jiray kacab baa wuxuu yidhi oo iyagaa ka mid ah maa taraahu yusnacu bina nin wax laku samaynaya maxaad ka og tahay wey kacab ibnu asad bay ku yidhahdeen macnaha kacab ibnu asad ayay ku yidhaahdeen nin maxaan laku samaynaya afii kulli mowdin laa tacqiluun muyii markaasuu meel kasta boos kasta xataa caqli yeela maysaan miya alaa taruuna daaciya laa yanzic midka oo dadka u yeeraya koox kooxda usoo bixinaya shaqada ma joojinayso ma arkaysiduu yidhi wa annahu man dahaba minkum laa yarjic kii idinka tagaan isoo laabanayn maxaa kaloo jira meesha wallaahu walqatlu kooxdii la wadaba soo laaban mayso maanta dhanna waa la isu yeerayaa koox kooxaa la isku wadaa wey marka arinkaas ayaa lagu wada ilaa la baabi'iyey wey allah subxaana wa tacaalana ee qur-aanku uga waramay waanzala aladiina daaharuuhum ilaahay wuxuu soo dejiyey kuwii taageeray gaaladii kaloo axsaabta ahayd oo dagaalka muslimiinta ay kula jireen ku taageeray oo min ahli kitaabi min sayaasiihim wuxuu ka soo dejiyey dhufaysyadii ay ku jireen dhufaysyadii iyo meelihii qalcadaha ay dhisteen ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ka soo dejiyey waqadafa fii quluubihim arucba fariiqan taqtuluuna wa ta'siluuna fariiqa ilaahayna wuxuu ku tuuray qalbiyaashooda argagax iyo rucbi buu ku riday waa ciidamada ugu xoogada badan ciidanka oo markii rucbi uu ku dhaco macnawiyaadku ay ka dhintaan yacni si kastay u tira badan yihiin ama dufaysyo adag ay u haystaan waa wax qaymaha yeelanaya ma laha wey qalbigoodii baa markaa xabxab noqdayo anugu wax yar markaa adkaysan kara ma laha wey wa awrathakum ardahum wa diyaarahum wa amwaalahum ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yihi alla wuxuu idin dhexheshiiyey dhulkoodii iyo guryahoodii iyo xoolahoodii wixii beer iyo ay lahaayeen hanti wa ardan lam tata'uuha iyo dhul aadna ku istaagin wey hadda ka hor wa kaana allahu calaa kulli shayin qadiira marka ilaahi subxaana wa tacaala muslimiinta waa ka guuleeyey yacnii xoolo fara badan iyo dhul aada maaragtay zaraacaha iyo waxaan oo kale hantiyana muslimiintu ay ka dhaxleen weye marka arrintaasi waxay ahayd dhacdo weyn oo xilligaas dhacday waxaana ku sugan yacni cibar laga qaadanayo yacni qisadan iyo khaswadan iyo duulaankan oo ah gaalada kuwooda ugu dhibka badan in lagu adadkaado weliba nimankan yuhuudda reer banu qurayda wixii waagaas lagu dhigay bay maantana u baahan yihin wax kaloo celinaya yaa wadahadal iyo amni aan ku wada joogna iyo waxaa midna ma rabaa nimankaani waa niman cadow ah oo maakiriin ah oo doonaya dadka muslimiinta inay baabi'iyaan ayagana waxaan looga hortegi karaa un in sida ayagu ay u tallamayaan oo dadka muslimiinta in baabi'iyaan ay rabaan in ayagana la cirib tiro oo meel kastoo lagula kulmo lagu laayo lagu ibaadeeyo lala dagaalamo muslimiinta caalamkan arrintaasa waajib maanta ku ah si kaloo gaaladan yacni looga fakanayo ama ay ku joogsanayaan ma jiraan wey si guud marka nimankaa yuhuudeed saddex qolay ahaayeen nimankan reer bani qurayda iyo bani nadiir iyo bani qaynuqaac saddexdaas qolaa meesha degani kulligood marka iyagana wax la raro iyo wax la qaxiyo iyo wax la go-doomiyo iyo wax saasay noqdeen wey kuwaana marka ugu daraa ayaga ayaga waaba can bakrati abiihim si toosaa loo laayay wey wixii uun raggii muqaatilada ahaa ee yacni markii laga reebo oo gaashanqaadka ayaga waa la laayay haweenkii iyo caruurtii iyo xoolihiina waa la qaniimaystay bacdi ayaga ka mid inay islaameen ayay culimmada taariikhda qaar soo guuriyaan oo iyagu markaa dilkii ka badbaaday wey dilkii maalinkaas ayaguay ka badbaadeen marka reer banu qurayda sida loo galay ayaa waxa weeyaan dadka muslimiintana waxaa ugu sugan nabiga sala allahu alayh wasalam uswa xasana inay ku daysadaan oo gaalada sidii maalinkaa loo ibaadayo loo baabi'iyey maanta kuwa joogana sidaasoo kale u baahan yihiin ragga yacni waxba ku daysaday nebiga sala allahu alay wasalam dariiqiisii maray oo gaalo sidii nebigu waagaas u gala u gala ayay u baahan yihiin oo in lasoo noolay sunnadaas lagu ibaadeeyey ama lagu baabi'iyey reer banu qurayda wadaadada qaar oo inhisaamka ku dhacay oo inkaarta ku dhacday oo dadka muslimiinta yacni u gacan qabanaya gaalada warka ay ku dhaqmayaan looma baahna kaas oo qaar ka mid a ay leeyihin gaalada yuhuudda in la dilmaba ahanba kuwo maaragtay insiinaya ka- eh, eh, marki koronto iyo biyo iyo see u dilaysaaba ku leeyahay waa- waxaasi marka waa inhizaam weeye waa nasiib daro waa kuwo markaa gaaladii masaalixdoodii u fadwoonaya oo gaaladii ilaalayaal ka ah kuwaas marka in laga leexo dariiqooda dariiqa lana maraya uu noqdo dariiqii nebi moxamed sal alla alay wasalam iyo saxaabada ay mareen oo gaaladaas ay kula xisaabtameen marka dhacdahan cibarooyinkaas ayaa noogu sugan in sha allahu tacaala xalaqadeenana intan ayaan ku gaabaynaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk sala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى بالطاعات يجود شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم
وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقته barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad kusoo dhowaataan maqaal cilmi ah oo ka hadlaya mafhuumka insaaniyadda iyo sida uu magacani u noqday seef laba af leh waxaa inoo soo jeedinaya maxamed sheekh cali
الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان
qoraa lagu magacaabo mu'ayid cabdulaahi ayaa maqaal uu ku baahiyey warbaahinta carabta wuxuu ciwaan uga dhigay ha noqon bani aadam oo keliya ah kaas oo uga hadlay mafhuumka insaaniyada iyo sida uu magacan u noqday seef labo af leh in badan oo naga mid ah waxaa maankiisa ku soo degdegaya macaani kala duwan marka uu maqlo kelimada bani aadamnimada qaarkeen waxay suuraysanayaan in macnahan keliya uu yahay wanaag naxariis iyo saamaxaad مل صنعه ذا محكم التنزيل خير بيان
laakiin wakhtiga aannu nool nahay ayaa qaba ra'yi ka duwan arrinkaas ayuu leeyahay qoraaga maqaalka oo lagu magacaabo mu'ayid cabdulaahi inkastoo kelimada insaaniyada oo baraxla'aanaynin sinaba u tilmaamaynin wanaag ama shar taasoo soo koobaysa macaanida sharta iyo khayrka isla magacan ayaa wasfiya tilmaam u ah nooc ka mid a basharka oo ku kacayo goodfolo xanuun badan oo weli dhacaya sida uu tilmaamay qoraaga lagu magacaabo mu'ayid cabdulaahi marka laga yimaado in insaanka uu dhulka ugu soo horeeyey jinka uuna ku kacay fasahaad nooc weliba leh ilaayo markii dambe uu fasahaadkaas u soo gudbay insaanka oo mid ka mid ah wiilashii nebi aadam calayhi salaam uu dilay walaalkiisa kaasoo sidaas ku jideeyay dhaqanka dilka waxaa intaa lagu sii daray xamalaadkii saliibiyiinta iyo gumaadka wuxuushnimada ahaa ee basharka loo geystay iyadoo lagu andacoonayo inay ku diin ahaayeen saliibiyiinta أعمل فكرك يا إنسان فكر في صنع الرحمن في جسمك آيات عظمى وبراهين على الإيمان قلب ينبض باستمرار والدم فيه ومنه يدار dagaaladii koowaad iyo labaad ee caalamka ay ku dhinteen marnaba suuragal ahayn inaan iska moogeysino gumaadka ka socda falastiin si gaar ah jiidda khaza ayuu leeyahay qoraaga lagu magacaabo mu'ayid cabdulaahi insaanku ma adiga dilay walaalkiisa boobay hantidiisa kuna tuntay sharafkiisa miyaanu insaanku ahayn mid banaystay beenta si uu marmarsiyo ugu helo wax weliba oo geysto marka qof ku dhaho miyaadan bani aadam ahayn ma insaaniyadii ayaa ka dhammaatay waxaan isweydiiyaa dhab ahaantii wuxuu kala jeedo bani aadamnimada insaaniyada nooce ah ayuu tilmaamayaa ayuu leeyahay qoraalka maqaalka lagu daawacay blogjam aljaziira netwan ma wuxuu ula jeedaa insaaniyada reer galbeedka ee gumaadaya in ka badan boqol milyan oo ka mid a dadkii degi jiray ameerika iyo kanada ma wuxuu uga jeedaa insiyaadka dowladihii isticmaarka sida ingiriiska oo keliya ee ku dhisanaa dilka iyo xasuuqa ma wuxuu ula jeedaa insiyada gumaystaha sheegtay inuu yahay kan u akhlaaqda fiican dunida iyadoo ciidamadiisu ay gumaadayaan carruurta haweenka iyo birmageedada reer khaza dhabtii ma garanayo bani aadanimada ay ka warramayaan ayuu hadalkiisa sii raaciyey mu'ayid cabdulaahi marka aad loogu kuurgalo qur-aanka kariimka oo ah hadalka allah casa wajalla abuurtay aadamaha waxaad arkaysaa in kelimada insaanka aanay ku lamaanayn khayrka iyo wanaagga midna marka laga reebo hal mowdic allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa kariimka ku leeyahay قتل الإنسان ما أكفره إن الإنسان لربه لكنود وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا كلا إن الإنسان ليطغى
halka uu allah insaanka mar kale ku tilmaamay inuu karaameeyey oo uu qurxiyey wuxuu allah dabadhigay inuu celin doono meel hoosaysa halka ugu sii hoosayso oo ay culimmada mufasiriinta macaanida badan ku sheegeen kana mid tahay waayeelnimada allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
marka laga hadlayo abuurka insaanka wuxuu qoraaga maqaalka tilmaamay inuu allah aadamaha abuuray iyagoo bani aadam ah fidarada saliimka ah aan lagu abuurin isagoo allah deecaya ama caasiyey sida uu tilmaamaya qoraaga maqaalka lagu magacaabo mu'ayid cabdulaahi sidaasi darteed qofka insaanka aanu ku qancin bani'aadanimada oo keliya ee isku daya inuu gaaro mansilada iimaanka iyadoo ay jirto mansilad ka sii saraysa iimaanka taas oo ah ixsaanka farqiga u dhexeeya booska lagu sheegay kelimada insaanka ee qur-aanka kariimka ama kelimada iimaanka ayaa caddaynaya nolol ay tahay nolol bilaa iimaan ah nolol aan iimaan lahayn ayaana ah mugdi dulmi iyo nolol cidhiiri ah aadana iimaan lahayn waa qof lunsan adduuniyo aakhiro labaduba inaad tahay aadana bilaa iimaana waxay ka dhigan tahay inaad la mid tahay kuwa xasuuqaya reer falastiin gaar ahaan reer khaza iimaan laba lugood leh oo socda oo muuqaal bashar leh haddaad doonayso inaad aragtana waa inaad aragtaa reer khaza halkaas ayaad ku arki doontaa cajabta ay leedahay sabarka iyo iimaanka ayuu leeyahay qoraaga maqaalka ciwaanka looga dhigay ha noqon insaan keliya ee uu qoray mu'ayid cabdulaahi laguna daawacay qaybta muwadabannada aljaziira netwa وقد خاب ذو النكران من بعد مبعثهم حساب عادل يا سعد من ثقلوا على الميزان
قال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا